إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka subaxnimo ee idaacadda islaamiga ah alfurqaan duqayn ay ku dhaawacmeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu garaacay saldhig ciidamadaasi ay ku leeyihiin duleedka deegaanka bacaad weyn ee gobolka mudug wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa odayaasha saddex beelood kaga mahadcelisay dadaalkoodii ku aadanaa diyo ay kala qaateen qabiilada dega hiiraan galgaduud iyo shabeellaha dhexe mid ka mida dadweynaha soomaaliyeed ayaa ka hadlay dhibaatooyinka ay la kulmaan haweenka soomaaliyeed ee ku nool qurbaha isagoona tusaale u soo qaatay hooyo lagu dhibaateeyey xabsiga qaar ka mida dhegaystayaasha idaacadda alfurqaan ayaa ka soo aragti dhiibtay filimkii xiisaha lahaa ee mu'asasada alkataa'ib ay soo saartay kaas oo lagu soo beegay munaasabadda ciidul adxa faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa dad badan oo lagu xasuuqay gobolka city garoonka diyaaradaha ugu weyn dalka itoobiya ayaa maalintii labaad xihan odayaasha ka agdhowaa madaxweyne farmaajo ayaa weli wada cambaarayn ka dhan ah madaxweynaha wakhtigiisa uu idlaaday u diyaargarooba warkaas oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa maalinimo arbaca ah siddeed iyo tobanka bisha dulxaj sannadda kun afar boqol labaiyo afartanka hijiriga ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran tiro madaafiicah ayaa lagu garaacay fariisin askarta dowladda ay ku leeyihiin duleedka deegaanka bacaad weyn ee gobolka mudug dagaalyahano ka tirsan ciidamada xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa duqayn culus ku garaacay xero ciidamada huwanta ah ay ku leeyihiin duleedka deegaanka bacaad weyn ee gobolka mudug in ku dhow labaatan madfac ayaa lagu garaacay saldhigga waxaana halkaas ku dhintay hal askari iyadoo ay ku dhaawacmeen siddeed kale kuwaas oo xaaladooda laga deyrinayo ciidamada xarakada shabalmujaahidiin ee askarta huwanta ayaa maalmihii lasoo dhaafay dagaallo xoogan waxa ay ku dhex marayeen qayba ka mid a gobolka mudug mar sii horaysay xubno ka tirsan dowladda iyo maamulka galmudug ayaa si dirqi ah kaga badbaaday duqayntan la mid ahayd oo lagu garaacay isla xeradan xilligaasna waxaa xerada ku sugnaa wasiirka amniga galmudug iyo taliyaha ciidanka lugta ee dowladda federaalka goobta madaafiicda ay ku hoobatay ayaa lagu kala cararay halkaasna waxaa ku dhaawacmay askar u badnayd ilaalada taliyaha ciidanka lugta ee dowladda federaalka howlgallo kale oo na soo gaaray ayaan sii ambaqaadayna ciidamada shabalmujaahidiin ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgallo kala duwan ka fuliyey gobolka banaadir shabeellaha hoose jubbooyinka bay iyo bakool haddaan ku hormarno gobolka banaadir ciidan ka tirsan shabalmujaahidiin ayaa degmada yaakshiid waxa ay ku dileen askari ka tirsanaa dowladda federaalka askarigii la toogtay ayaa lagu magacaabi jiray fahad yaasiin waxaana laga qaatay qori uu watay dhanka kale faahfaahin ayaa laga helayaa dagaal xoog leh oo habeen hore askarta shabaabulmujaahidiin ay ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin shabeellaha hoose dagaalka ayaa ka dhacay degmada qoryooley ee gobolkaasi wararkii ugu dambeeyey ee saaka ku soo dhacay idaacadda alfurqaan ayaa sheegaya in diyaarad nuuca kuwa qumaatiga u kaca ah ee soo caga dhigatay saldhigga ciidamada shisheeyaha ku leeyihiin qoryooley waxaana ay halkaa ka daabushay askarta ka dhaawacantay ciidanka shisheeye askarta dhaawacantay ee xoogahooda la helay ayaa ilaa iyo hadda tiradooda lagu sheegay saddex askari oo ka tirsan askarta shisheeyaha jubbooyinkana ciidanka shabaabulmujaahidiin xalay waxa ay ka dagaalameen degmada afmadow wararka inaga soo gaaraya degmadaasi ayaa sheegaya in ciidanka shabaabulmujaahidiin xalay dagaal culus ay ku qaadeen saldhigga askarta jubbaland ay ku leeyihiin afmadow hugunka rasaasta la isweydaarsanayay ayaa laga maqlayay gudaha degmadaasi iyo duleedyadeeda lamana helin faahfaahin ku aadan khasaaraha dagaalka horeyna marar badan afmadow waxaa loogu weeraray ciidamada soomaalida ah ee shisheeyaha ku daaban ba iyo bakoolna haddaan eegno wararka saaka naga soo gaaray waxa ay sheegayaan in xalay dagaal culus lagu qaaday saldhig ciidamada xabashida itoobiya iyo kuwa soomaalida ku daaban ku leeyihiin degmada waajid ee gobolka bakool ciidamada shabalmujaahidiin ayaa dhowr jaha ka galay saldhigaasi waxaana muddo halkaa ka socday dagaal xoog leh dagaalkan waxa uu ku soo aadayaa xilli weli ciidamada etoobiya ay ku go'doonsan yihiin baay iyo bakool halkaas oo sahayda loogu geeyo diyaarado waxaana marar badan mujaahidiinta ay ka dagaalameen waajid xudur iyo qaybaha kale ay wilaayadaasi ka joogaan askarta shisheeyaha iyo kuwa weheliya waxaana dagaalkii ugu dambeeyay xalay ka dhacay degmada waajid ay wararku sheegayaan inuu ka dhashay khasaare xoog leh oo soo gaaray ciidamada la weeraray waxay faahfaahin ah ay ku soo kordha howlgalladan kala duwan waxaan kusoo gudbin doonaa wararkeena dambe insha allah sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena maxamed cali aadan wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa odayaasha saddex beelood kaga mahad celisay dadaalkooda ku aadanaa dii ay kala qaateen qaar ka mid ah qabiilada dega hiiraan galgaduud iyo shabeellaha dhexe isagoo ka hadlayey munaasabadday diye ku kala qaadanayeen qaar ka mida beelaha dega wilaayaadka islaamiga ee hiiraan galgaduud iyo shabeellaha dhexe ayuu waaliga wilaayada islaamiga ee galgaduud sheekh cabdulaahi abuukhaalid odayaasha uga mahad celiyey juhdiga ay u soo mareen sidii ay diyada u kala qaadan lahaa
waxaa u mahad celinaynaa odayaasha saddexda beelood oo saddexda walaayo ka kala socda ee waxaan leenahay ayagana jazaahumullahu khayran hoosha dheer ay soo qabteen oo intaan hadda meesha laga kala qaadanayay xuquuq ah horeyaa loo xukumay maxkamadaha islaamiga ay u xukumeen kadibna wakhtiyo muddo ayaa la kala qaatay oo wakhti shaqo ah wakhtigaas dheer waa ay soo shaqeeyeen wixii laga ballamay oo maxaakimta ay xukumeen si ay loo fuliyo wakhtigaas dheer iyo juhdigaasi badan ilaa maanta aan maaragtay goobjoog u nahay ama shaahid u nahay ballamay in la kala qaadanayo oo dadkii xuquuqda iska lahaa wakiilka ay ka ahayaan ay u qaadayaan ayagan waxaan leenahay juhdigiinna dadaalkiina miisaankiina aakhara ilaahay idinka saaro idinka kabo waa dadaasheen waxaad ka shaqaynayseen waa u adeegid iyo khidmada diinta islaamka wax kale ma aha sidoo kale waxa uu odayaasha ku booriyey inay ka hortagaan damacyada ay shisheeyaha iyo kuwa la jira ka leeyihiin bulshada muslimka ah insha allahu tacaala codowgii ilaahay subxaana watacaala ummadda ku soo salliday tadlixiyaad badan iyo juhdi badan kadib maanta waxaad og tihiin inuu sii daciifayo in maaragtay ka baxaayo meelo badan caalamulislaamiya oo jihaad ku socdayna sida afghanistaan oo kale kasii dhaqaajiyey soomaaliyana sidaasoo kale uu yahay waxay rabaa marka mar walba dab ay soo shidaana dabkaas in la damiyo oo laga hortago oo meel walba markaa maaragtay aan ka howlgalno jaanib siyaasi hadday tahay oo maaragtay dhankaas aan ka hadlayno odayaashii afkooda ay ka hadlaan dadka doonsaaraan dadka maaragtay mar walba barnaamij in loo soo sameeyo oo kadibna iskaga daadanayo dadkaasi inay maaragtay qaabkii la hadli lahayn waa yaqaaniine laakiin in loo caqli celiyo waa arrin waajiba saaran anta xabadda wadaton xabadda aan uga hortagno insha allahu tacaala kelimadan ayaa waxa uu waaliga wilaayada islaamiga ee galgaduud sheekh cabdulaahi abuukhaalid ka jeediyey munaasabad ballaaran taasoo ay diye ku kala qaadanayeen saddex beel oo walaalo ah kuwaasoo kala dega wilaayaadka hiiraan galgaduud iyo shabeellaha dhexe waad mahadsantahay maxamed faahfaahin dheeraad ayaa laga helayaa dad badan oo lagu xasuuqay gobolka city wararka inaga soo gaaraya gobolka city ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan maleeshiyaadka xafarta iyo kuwo kale oo taageero ka helaya tigreega ay laayeen dad badan oo soomaaliyeed kuwaas oo ku sugnaa gobolka city boqolaal ruux ayaa lasoo diiwaangeliyey inay ku dhinteen xasuuqaasi ay geysteen ciidamada taageersan ismaamulka canfarta iyo maleeshiyaad taageero ka helaya t b l f xasuuqa xooggiisa ayaa ka dhacay magaalo lagu magacaabo garba ciise gobolka city ayaa marar badan waxaa ka dhacay dagaallo u dhexeeya soomaalida iyo canfarta oo ah dad muslimiin ah laakiin la isku diray waxaana dagaaladaasi ku dhintay dad badan kuwa kalena waxa ay ka barakaceen guryahooda saacadihii lasoo dhaafay ayaa dad cariisan oo soomaaliyeed waxa ay ku guulaysteen inay jaraan khadka tareenada ee isku xiray etoobiya iyo jabuuti halkaas oo lagu arkayey gawaari aad u badan oo u suurtageli weysay inay isticmaalaan waddadaasi qaar ka mida dadka soomaaliyeed ayaa waxa ay aad baraha bulshada ugu hadalhayaan xasuuqa ka dhacay gobolka city bajoog hadday yihiina dibadda joogaan war ummadiina u dooda xaqbad u leediina u dootiin tigreegu waa u doodaya qolo walba waa u doodaysaa afartu waa u doodaysaa inniga kuwiina la laynaya afar labatanka saacdood shalay waxaad lahaydeen caddaytu waa dad lagu lahay nagala dibadda nagala soo lahadaysa maantana waxaa noodhan doonta waa nala soo hadli doonta dad dhan magaalo dhan oo la xasuuqay oo hal qof uu ka nool jirin dadka iyo maamulka ku caamusan intaa oo dhan waan cambaaraynaynaa oo cagjar iyo ibraahim oo ugu horreeyaan xukuumadda hogaaminta aadan faarac ukuriga aad baan u cambaaraynaynaa go'doonbay toddobaad dhan ku jireen garba ciise wax u gurmada way waayeen tamar gaadhi aan halkaa ku tagna ma leyno qoryo ma leyno kun ma leyno waa dhalinsadaada waxaa difaacaysa canfarta oo la hubaynayo la qoryeynayo oo wax walba la siinaayo haddii intaa kale haatan la garab istaago shinila intaan ka tagnaan tegayna halkaas oo diyaar baan unaa inaan ku dhimanno etoobiya ayaa gubanaysa tan iyo markii abiye axmed uu la wareegay talada dalkaasi waxaana t b l f oo muddo maamulaysay dalkaasi ay iminka meelo kala duwan oo waddankaasi ah ka wadaa dagaallo kadan ah ismaamulada taabacsan abiy axmed kuwaas oo sideed bilood ka hor dagaal ku qaaday jabhadda t b l f dhanka kale waxaa maalintii labaad xiran garoonka ugu weyn etoobiya wararka inaga soo gaaraya magaalada adis ababa ee xarunta dalka etoobiya ayaa sheegaya in uu xiran yahay garoon dhaqaale xoog leh ay ka hesho dowladda etoobiya sababaha loo xayiray garoonka ayaa lagu macneeyey ceryaamo saaran cirka iyo roobab xoog leh oo ka da-ay adis ababa diyaaradihii kusoo degi lahay garoonkaasi ayay etoobiya sheegtay inay u weecisay dalalka dariska la ah madaarka boole ee adis ababa ayaa ka mid ah garoonada ugu weyn dalka etoobiya waxaana etoobiya maalin kasta ka soo gala dhaqaale aada u xoogan iyadoo si joogto ay ugu soo degtaan diyaarada kala duwan mid ka mid a dadweynaha soomaaliyeed ayaa ka hadlay dhibaato ay la kulantay hooyo soomaaliyeed oo ku nool qurbaha taas oo muddo ku xirnayd xabsi warkan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena maxamed ciise waxaa qiso naxdin leh ku dhacday gabar soomaaliyeed ee ku nool wadamada yurubta gabadhan ayaa waxaa laga qaatay carruurteedii kadibna waxaa ku dhacay cudurka dhimirka waxaa ka sheekeynaya qof cisbitaalka ku booqday gabadhan isbitaal ayaan ku booqday ayadoo aad iyo aad u xanuunsan ma xanuunsan tahay oo ma xanuun una waalatay nacam ayadoo waalan oo qolkeeda aan loogu geri karin bannaanka inaad ka istaagta ma ahane oo halkaa kala hadasho haddiiba dabcan ay ku fahmayso ayaan ku booqday isbitaal waa gabar soomaaliyeed waa hooyo soomaaliyeed sabab maxaa ku dhacay maxaa kalifay in xaaladdaasi ay ku sugan tahay waxaa kalifay in sidaa ay dabcan noqoto waa carruurteeda oo laga qaatay qofka uu dhalay in laga qaato si xaqdara ahna looga qaato hooyadan soomaaliyeed qisadeeda aad iyo aada ii saamaysay wadamada reer galbeedka ayaa inta badan qoysaska soomaaliyeed ee ku nool dalalkooda waxay ka qaataan carruurtooda si ay u dhalan rogaan qaar ka mid a dhegeystayaasha idaacadda alfurqaan ayaa ka hadlay filim dhowaan ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakatu shawal mujaahidiin ayaa waxa ay munaasabaddii ciidul adxa baahisay filim aad u xiiso leh kaas oo lagu soo bandhigay mucaskar ay dadka ku tababartay ku jireen odayaal dadweynaha oo meelo kala duwan nagala soo xiriiray ayaa waxa ay soo dhoweeyeen macluumaadka u xambaarsanaa filimka kaas oo dirayay fariin muhiim ah waxaan daawaday muuqaalkii dhowaan ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed mujaahidiinta bariga afrika xarakata shabaab almujaahidiin waxaan aada ugu farxay muuqaalka shuhadada duqowda ah ee lagu soo bandhigayo qaybta hore ilaaha ka wada aqbalo dhammaantood waxaan ka xusi karaa alwaalid saalax badbaado waan daawaday filimka filimkaas waa filim aad iyo aada u wanaagsan u ahaa soo jiidasho badan leh ahmiyad badanna xambaarsan waan soo dhaweyneynaa aada iyo aad baan ugu faraxsannahay filimkaas ee walaalihii soo gudbiyey ee alkataayib iyo dhammaan walaalaha mujaahidiintana ilaahay camalkooda ha barakeeyo haddii aan daawaday filimkii ay soo saarta mu'asasa alkataayib ee ciiddii lasoo dhaafay aad iyo aad baan ugu farxay odayaal shariiq ah oo duqoosha ah oo tababar qaadanaya mucaskar qaadanayo dhinaca kale haddana waxay soo saartay odayaal u sacabtumaay gaalada oo soo dhaweynayo magaalooyinka muslimiinta kusoo dhaweynayo oo u sacabtumaay saasna ku xereystay ilaahay baan ka magangelnay inuu ilaahay saasna naga dhigin warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan odayaasha taageersanaa farmaajo ayaa weli wada cambaareyn ka dhan ah madaxweynaha wakhtigiisa uu dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo dayle cumar daad ayaa sheegaya in eex ay kala kulmeen farmaajo madaxweynihii hore maxamed cabdulaahi farmaajo waxaan leeyahay madaxweynihii maxamed cabdulaahi farmaajow wax badan baan kula hadlay go'aankaa yabaanay dadkaan kuu xigay waa kula talin jiray waa kula shaqayn jiray meel aan lagaala shaqayn karin bay saaka maraysaa ummadda soomaaliyeed kor iyo hoosba dagaal baad la gashay mar haddaad dagaal la gashay nin dagaal oogaan nina lama madaxweyne kama dhigan karo gurigii aad ka dhalatay waad kala fadhishay dhanka kale waxa uu soo hadal qaaday dad badan oo beeshooda kaga dhintay farmaajo tan iyo markii laga dhigay madaxweynaha dowladda federaalka
siddeed kornayl oo wagardhaca oo maantay hebel hebel hebel hebel aan kuu leeyahay baa waxna gacantaada ku dishay waxna gacantaada agteeda dushi waxaa ugu horreeyeyna sheekh maxamed faruuq oqdolo yeeratay asaga oo ka shaqeeya ururka midooda afrika oo takaale dowladdan walaala shaqee laba bilood markuu kuleeso kula shaqaynaya baa shaqadii ka cayirso tusina orod iskata asagiina shoog buu qabo dhiiggii baa ku furtay mar hoos sariir buu saacadaan saaranyoo kaayadaa laga qaadaa wadaadaraa ku xigadoo kornayloo kismay masjida cabuda joogo oo weliba gabarin ka qaba wadaadyare gurigiisa gabadha hoosteedii baa lagu dilay heer haddana nooli baa ku xigay ama qalkan taliyaha qaybta booliiska ee galmudug baa lagu dilay cabuduq baa lagu dilay seeshinka bartankiisii dhiga weynaa lagu soo baday in indha yare waa lagu dilayaa mari kale buu ka soo qararo wuxuu joogaa xamaroo isagoo dil la mid ah waxaa ku xigay siciid muuse daad oo siciid muuse daad oo kornayla oo jooga muqdisho baa waxaa lagu qoray oo loo beddelay qaybtii kow iyo labaatanaad galmudug booliisii galmudug baa taliya qayb looga dhigay saacaddii la magacday saacaddii ku xigtay baa inta qayla ka dhacday caawada kasoo laga soo tuuro layidhi ka celi meeshaasoo farmaajo waa ka celisi toddoba beri kabacdina wuu dhintay intuu madaxa dhig ku furay asna warkii oo dhegaystayaal saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga ah alfurqaanna saaka waa naga intaa ciduu dhaafana waxa ay ka heli kartaa barta aaladda internetka aynu ku leenahay radio alfurqan dot com